faatixada oo yihi faatixada ayaa la rabaa qofkii aan markaa faatixo garanayn oo kale ayaa loo daliishan karaa qur-aanka kale uu garanayo inuu akhriyo uu ku tukado ilaa uu faatixada ka baranayo waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamaya takbiirat lxraam in lala imanayo bacda alqiyaam waa kuwa shuruuddeeda fuqahadu ku dara oo idaa qumta ila salaati fakabir laa yukabir xataa yaquum ilaa uu istaago ma takbiiranayo weliba uu istaago isaga oo qiblada ujeeda xadiidkan laguma xusin jalsat listiraaxa ma fadhiga markaa sujuudda labaad laga soo tooso intaan la kicin ragcadda kale aan loo kicin la fadhiisanayo riwaayadda markaa bukhaari ayay ku timi uma arfac xataa tatmaina jaalisan laakiin riwaayaddaasi waa riwaaya daciifa oo wahm imaam bukhaari laftiisa ayaaba ishaaray uhi qaala abu usama fi lakhiiri xataa yastawiya qaa'ima markaa nebigu alayh salaatu wasalaam jalsat listiraaxa uguma darin xadiid lmusi salaata arkaanta salaada ayuu asal u yahay wixii xadiidkaa lagu sheegay nebigu calayh salatu salaam uu ku sheegay waxaa la odhanaya arkaanta salaada ayuu ka mid yahay haddaan la helin daliil kale oo tusinaya in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka tegay xaaladaha qaarkood wixii aan xadiidkan lagu sheegin jumhuur lculamaa waxay dhahan arkaanta salaada ka mid maaha laakiin daliishigaasi sax ma aha haddaan xadiidkan lagu sheegin xadiid kale lagu sheegay ama daliil kale oo amraaya amarkaasaa ka xoog badan sheegis la-aanta aan xadiidkan lagu sheegin waa soo dhahday ibnu daqiiq lciid raximah allahu tacaala kadalika umaro alimaam shawkani iyo culimo tiro badani waxaana muhima xadiidkan riwaayaadkiisa in la jamciyo culimo jamciyeyna waa jiraan markaasaa la garan karaa maxaa lagu sheegay maxaase aan lagu sheegin وعن xudayfةa أنahu raأىa wuxuu arkay xudayfa rajula nin anahu arinku wuxuu yahay raأىa wuxuu arkay rajula nin ninkaasoo laa yutimu aan dhamaystirahayn rukuuca rukuucdiisa walaa sujuuda sujuudiisana aan dhamaystirahayn bmaعnaa laa yaطmaئnu fi الrukuuci والsujuud rukuucdiiyo sujuudda ayaanu ku xasilahayn xadkii xasilitaanka intaanu gaadhin buu kasoo toosaya falama qaضىa markuu dhameeyey salaatahu salaadiisii dacaahu xudayfa ninkaa waa u yeedhayo faqaala lahu wuxuu ku yihi ninkaa xudayfatu maa salayta maa tukaninow walow midta haddaad dhiman lahaydna mutta waad dhiman lahayd calaa gayri اlfitrati adigoo aan sunnihii iyo waddadii nebi maxamed hayn alatii taasoo fatara allahu calayha ilaahay subxaana watacaala uu waafajiyey mxameda slى اllahu عalayh wasalam rawaahu axmedu wاlbukhaari marka alfira waa almilaة wاddiin lakiin halkan waxaa looga jeedaa aلsuna oo riwaayaadka qaarkoodna riwaayadda bukhaari way ku caddahay sunata muxamedi salى اllahu عalayh wasalam markamaa xadiidka macnihiisu diintii mid ka baxay baad noqonaysaa ee sidii nebigu u tukaday mid aan u tukan ayaad ayaad noqonaysaa weyi wadadii nebiga adoon haynin inaad dhibatay bay arrintu noqonaysaa marka xadiidkana wuxuu tilmaamayaa maadaama saxaabigu uhi maa sallayta sunnihii nebigana calayhi salaatu wasalaam uu sheegay taasina waxay tilmaamaysaa warkan inaanu iska odhane uu yahay waruu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka hayo in xasilitaanka rukuucda iyo sujuudda lagu xasilaa uu ka mid yahay arkaanta salaada la-aantoodna salaade aanay ansaxayn وعn أbي qتاadةa qاala wuxuu hi qاala rasuul الlahi slى الlah عalayh waslm أshar الnaasi dadka waxaa u shar badan sariqaةa xagga tuugada iyo waxaditaanka aladii ka yasriqu xadaya min salaati salaadiisa wax ka xadaya tuugada nooca u xumi waa tuugada qofku salaadiisa uu kula kaco faqaaluu waxay dhahan ya rasuul الlah kayfa yasriqu siduu u xadaya min salaati salaadiisa siduu wax uga xadaya qaala wuxu uhi laa yatimu dhamaystiri maayo rukuucaha rukuucdeeda iyo walaa sujuudaha sujuuddeeda aw qaala walaa yuqiimu toosin maayo sulbahu dhabarkiisa fi rukuuci wasujuud بمعنى لا يطمئن baa loo jeedaa ku xasili maayo ركuuعda iyo sujuuda ولأحمد من xadيiث أbي سعيد مثله إلا أنه قال يسرق صلاته marka xadيiثku waa xadيiث صaحيixa waxaana xadيiثkan uu tilmaamayaa الطmaنينaة في الركuuع والسuجuud in أrكان saلاada kamid ta xasilitaanka ركuuعda iyo sujuudu in laga tagaana inay tahay arin xaaraana waayo tuuga lagu lagu arinta noocaasiya lagu magacaabay wa tasmiyatu alficil bismi ficli muxarami yadulu calaa taxriimihi haddii ficilka lagu magacaabo ficil kaloo xaaraana magicii taasi waxay tusinaysaa ficilkaasi inuu xaaraan yahay oo imika waxaynu ognahay sariqada iyo tuugadu inay xaaraantay bal min alkabaa'ir dembiyada waaweyn inay kamid tahay umaaniinadii ama xasilitaankii rukuucdii sujuudda in laga tagana tuugaa lagu magacaabay xaditaan marka inay xaaraan tahay baa laga faa'iideysanayaa baabun baabu kayfa nuhuud hinqashadii kayfiyadeedu u baab yahay kayfiyati nuhuud ila athaaniyati ragcadda labaad loo hinqanayey loo kacaayey iyo wamaa jaa wixii kusoo aroray fi jalsat اlistiraaxa fadhiga la ihahdo fadhiga nasashada ee sujuudda labaad marka laga soo tooso la fadhiisto intaa ragcadda labaad ama afraad aan loo kicin baabku laba masaluu ka hadlayaa qofku markuu u kacayo ragcad ee tusaale ahaan ragcaddii koobaad uu ka kacayo talabaad uu u kacayo qaabkeebuu u kacayaa ma gacmuhuu cuskanayaa mise jilbuhuu cuskanayaa masalada labaadna waxay tahay jalsat listiraaxa xukumkeedu waa maxay waa fadhiga ka dambeeya sujuudda labaad can waa'il ibni xujrin ana nabiya salى اllahu alayhi wasalam lama sajada markuu sujuuday waqacat way gaadhay rukbataahu labadiisii jilb ila lardi dhulka qabla an yaqaca kafaahu intaanay labadiisa gacmood gaadhin falamaa sajada markuu sujuudii galayna wadaca waa dhigay jabhatahu salaantii uu ku sujuudayey beyna kafayhi buu dhigay labadiisa kaf labadiisa cukur dhexdooda wajafa waa fogeeyey yadayhi labadiisa gacmood can ibtayhi labadiisa kilinkiluu ka fogeeyey waidaa nahada markuu kacee ragcadu isu taagana nahada waa ku kacaayey calaa rukbatayhi labadiisa jilib wactamada wuxuu cuskanayey calaa fakhidayhi labadiisa bowdo rawaahu abu daawuud marka xadiidkan waa xadiid wail ibni xujr horena waa inoo soo maray waa xadiid daciifa weeye cilal baanay culimadu u sheegaan qaabku u kacaya axaadiida saxiixa kusoo aroortayna waa inuu gacmihiisa cuskanayo inuu jilbihiisa cuskanaya maaha waa inuu yactamidu calaa yadayhi waa inuu gacmihiisa cuskanayo xadiida kusoo aroortay inuu markaa jilbaha cuskanayan waa axaadiid daciifa jalsat listiraaxana way noo soo socotaa gacmaha halkuu dhigayaa markuu sujuudo xadiidkani wuxuu tilmaamay in madaxiisa gacmuhu a hareeraha ka marayaan labada gacmood dhexooda uu ku sujuudayo wadaca jabhatahu beyna kafayh laakiin axaadiida saxiixa waxay tilmaamaysaa in uu dhigayo labada garab inuu la simayo gacmaha aanu madaxa la simahayn xadiiث abi xumayd الsaacid cinda abi dawuud wawadaca kafayhi xadwa mankibeyh waa daciif riwaayaddaasi fuleyx ibnu sulaymaan baa sanadkeeda ku jira axaadiida daciifka ahi waan halmaamay waa axaadiida tilmaamaysa inuu gacmaha u dhaxaysiinayo mankibeynka labada garab la simayaan ujeeda labada garab lakiin axaadiida saxiix waxay tilmaamaysaa in uu ku sujuudayo labadiisa gacmood dhexdooda madaxiisa uu noqonayo beyna kafeyhi uu noqonayo xadiida saxiixi saasay tilmaamaysaa وxadيiث wائل بن xujr baa kamida عinda mسلم falama sajada وaضca wجهh bayna kafayh hada fi صaxiixi mslim markuu sujuuday wejigiisii wuxuu dhigay labada kaf dhexdooda wa fi النasاء falama sajada وaضca رأسah bdalika الmanزل min bayni yaday fii riwaayaة عinda أحmed بisnaadi صaxiix qariibataani min أdunayhi labadiisa gacmood waxay u dhawaayeen labadiisa dhegood oo markuu sujuudsanaa qad camila bi hada alimaamu axmed raximah اllah shaaficiyadu iyagu sida caanka waxay idhahdaan wuxuu dhigayaa xadwa mankibay labadiisa gacmood wuxuu dhigayaa halka gerbihiisa la siman oo riwaayadda xadiidka abi xumeyd ee daciifka ayay ictimaadeen lakiin axaadiida saxiix waxay tilmaamaysaa inuu gacmihiisa dhigayo markuu sujuudsan yahay halka la siman dhegihiisa وعan malik بn الxuwayriث أnahu raأى wuxuu arkay الnabiya slى الlahu عalayhi wasalam yusalii isagoo tukanaya faإida kaana markuu yahay fii witrin tiro kala dhiman mid ku sugan witrigaasoo min salaati salaadiisa kamida lam yanhad ma hinqan oo ma kicin xata yastawiya ilaa u ekaado qaacidan xaalo u fadhiyo rawaahu ljamaacatu ila muslima wabnu maaja xadiidkan wuxuu tilmaamaya marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u kacayo ragcadda labaad wakadalika ragcadda afraad rasuulku calayhi salaatu wasalaam in aanu markuu sujuudda kasoo tooso markiiba aanu kici jirin oanu istaagi jirin laakiin uu fadhiisan jiray weliba fadhi uu ku xasilo fadhigaasi waa fadhiga ay fuqahadu u yaqaaniin jalsat اlistiraaxa xataa yastawi qaacida qucuudkaasi waa jalsatu alistiraaxa jalsat اlistiraaxa culimadu waa isku khilaafeen ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa sunayaasha salaada ayay kamid tahay oo riwaayadda xadiidka musi salaatii ku dartay salaata uu ku dartay waa riwaaya daciifa sida aynu horeba u tilmaanay markaa ficilka nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayuun bay ku sugnaatay alimaamu shaafici baa ka mida sida mashhuurka ka ah imaamu shaafici raximah llah wakadalika imaamu axmed riwaaya can imaami axmed fuqahaau lxadiidna saasay ku tegeen fuqahaau ahli lxadiid waxaanay deliishadeen xadiidkan malik ibn xuwayrith qowlka kale wuxuu leeyahay sunno maa jalsat اlistiraaxa nebiguna calayh الsalaatu wasalaam cillo ku sugnayd awgeed buu u fadhiistay oo xadiidkan malik ibn xuwayrith halkaasay mariyeen lakin de asalku waa in aanay cilo jirin wixii nebigu calayh salaatu wasalaam ficil uu sameeyey fi sala uu salaada ka mid yahay weliba xadii malik bn xuwayris hadalkiisu wuxuu tusinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wax marun ka dhacay in aanu fadhigan ahayne uu ahaa miduu sameyn jiray faida kaana fii witrin min salaati lam yanhad xataa yastawiya qaacida waxaa kaloo ay yidhahdeen axaadiida sifaynaysa salaadii nebiga calayh salaatu wasalaam sida xadiiثu abi xumeyd aلsaacidi laguma sheegin whada غayru صaxiix bal riwaayadda abi dawuud iyo tirmidi iyo axmed ay wariyeen min xadiiثi abi saciid min xadiiثi abi xumeyd aلsaacidi jalsaة الاstiraaxa way ku sheegantay waa lagu xusay waxaa kaloo ay yidhaahdeen haddii ay fadhigan hadduu suno aan laha dikri gaara buu yeelan lahaa sida fadhiyada salaada ee kale ay u leeyihiin dikri gaara taana jawaabteedu waxay tahay waa jalsa khafiifa markaasi awgeed baanay dikri u yeelan waxaa kaloo ay yidhaahdeen saxaabadii guud ahaan sheegtay salaadii nebiga calayh isalaatu wasalaam may wada sheegin taasina daliil daciifa weeye waayo saxaabi kasta muu isticaabin oo muu wada sheegin kulamaa facalahu nabiyu calayh الsalatu wasalaam fi الsalaa saxaabi baa mid ayaa sheegaya saxaabi kalena waxaa laga yaabaa inaanu sheegin axaadiidna waa daliishadeen tilmaamaysa in rasuulku calayhi salaatu wasalaam aanu fadhiisan jirin markiiba uu kici jiray axaadiidaasi may ansixin hadday ansixi lahaydna wax kale may tusiseen waxay tusan lahayduun fadhigan inaanu waajib ahayn ee sunno uu yahay haddii laga tago aan la dembaabahayn salaaduna aan waxba u noqonahayn waxyaabay xujaysteen waxaa ka mid a saxaabada rasuulka ridwan ullahi calayhim waxaa ka soo aroortay bay yidhaahdeen in aanay fadhigan la iman jirin cumar iyo cali bin abi aalib cabdillaahi ibni mascuud cabdillaahi ibni cumar cabdillahi ibni cabaas cumar iyo cali nacam waa ka soo aroortay inaanay la iman jirin laakiin sanadku ma ansixin labadoodaba hadduu ansixi lahaana dee sunno ay ka tegeen uunbaa ay noqon lahayd inaanay aslahaanba mashruuc ahayn taa looma deliishan karo cabdillahi ibnu cabaas iyo cabdillaahi ibnu cumarna labadooda aar waa saxiix laakiin jalsat listiraaxa kuma cadda cabdillahi ibnu mascuud bay si cad uga sugnaatay inuu fadhigan uu ka tegi jiray taasina tilmaami mayso inaanu mashruuc ahayn fadhigani maadaama xaadiida ku soo arooray saxaabo kalena uu ka sugnaadayba marka jalsat listiraaxa waa min sunan salaa sunayaaha salaada ayay kamid tahay baabu iftitaaxi haaniyati ragcadda labaad furfurashadeedu u baab yahay bilqiraati qira'a lagu furfurto min geyri tacawudin shaydaan iska naar iyadoo lala iman walaa saktatin aamusitaanna aan lala iman baabkani wuxuu ku saabsan yahay hore inoo soo martay marka qiraa'ada la bilaabayo in shaydaanka la yska naaraa inay sunno tahay sida jumhuurtu ay ku tegeen oo amarkaa qur-aanka kusoo arooray istixbaabun uu faa'iideynayo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam mar kastoo uu qur-aan akhriyo tacawud lama iman jirin oo markuu tusaale ahaan kaana yaqra' fi lkhubati bacd alaayaat xataa aayaadka ku jira khudbat lxaaja nebigu calayhi salatu wasalaam markuu akhrinayo yani tacawud lama iman jirin taasina waxay daliil u tahay ana tacawuda laa yajibu cinda qira'ati اlqur'an in shaydaanka la yska naaro marka qur-aanka la akriyo inaana waajib ahayn ee sunayaasha ayay kamid tahay haddii salaad dhexeed lagu akrinayo haddii kaleba haddaba hal itacawudu yakunu fi awali rakca am fi kuli rakca masale fiqiya baalaa ka soo baxday oo ah ragcadda koowaad iyada tacawudkii waa la imanaya jumhuurtuna waa sunna yidhaahdeen ragcadda koobaad oo qura ayuunbuu shaydaan iska naarka la imanaya markuu qiraada bilaabayo mise ragcad kaste mar kastoo uu qur-aan akriyo ragcad salaada kamidaba tacawudkuu la imanaya miya masaladaasuu baabkani ku saabsan yahay waxaanu sheekhu leeyahay ragcadda labaad markuu u kaco tacawud la iman maayo ee faatixada akhrinteeda ayuunbuu bilaabaya wuxuu u daliishaday can abi hurayrata qaala wuxuu ihi kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi wuxua idaa nahada markuu istaago fi rakcati thaaniya ay ila rakcati thaaniya ragcadda labaad markuu isu taago iqaama ila rakcati thaaniya iftataxa waa bilaaban jiray alqira'ata qiraa'ada bilxamdu lilahi rabbi alcaalamiin uu ku bilaabi jiray walam yaskut ma aamusi jirin rawaahu muslimun marka xadiidkan wuxuu daliilu yahay inaanu jirin horta aamus ka horeeya qiraa'ada ragcadda labaad marka loo kaco halkaas sagta aanay ku jirin si aad arkaysana wuxuu sheekhu u daliishaday ahlucilmi kalena ay u daliishadeen inaan tacawud lala iman ahayn ragcadda labaad iyo kuwa kasii dambeeya toona shaydaan iska naarku uu gaar ku yahay qiraa'ada lala imanayo ragcadda koobaad laakiin xadiidku masaladaas sariix kuma aha oo wuxuu la mid yahay dee xadiidkii aanase tilmaamayay nebigu calayh isalaatu wasalaam inuu qiraa'ada ku bilaabi jiray alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sidaynu hore usoo marrayna taa macnaheedu maaha inuu bisinka ka tegi jiray qiraa'ada la maqlayo ee dadku ay maqlayaan ayuu u jeedaa saxaabigu tanna saasunbaa lagu xambaaraya qiraa'ada la maqlayo nebigu wuxuu ku bilaabi jiray alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin oo si aan loogu daliishan karin inuu bisinka ka tegi jiray ayaan loogu daliishan karin tacawudkana inuu ka tegi jiray sida raajixiina waxay tahay ragcad kaste qiraa'adeeda horteed inuu tacawudka la imino shaydaanka uu iska naarayo waana sa u yahay madhab shaafici waxaana u daliila cumuum aaya oo ilaahay subxaana watacaala uu yihi ida qara'ta alqur'aana fastacid biاllaahi min ashayطaan الrajiim marka doonto qur-aanka inaad akrido shaydaanka iska naar marka haddee qur-aan inuu akriyana qofku waa doonaya qur-aankii horena maahee waa qur-aan kaleo qiraa'adii ragcadda koobaad iyo qiraa'ada ragcadda labaad qiraa'o qura iskuma ahee laba qira'a ay kala yihiin qiraa'o waliba xukumkeeda ayay yeelanaysaa baab اlamri amarkii buu u baab yahay bitashahudi atixiyaadkii la is-amray alawali ee hore wa suquuطihi dhicistiisu u baab yahay bisahwi uu ku dhacayo marka qofkuu ilaabo dhicista uu ka dhacayo ee dib aan loola iman ahayn baabkani laba masalo tilmaamaya masalada kood waxay tahay salaada laba atixiyaad le atixiyaadka hore in layna amray wuxuu uga socda uga golleeyay ta atixiyaadka hore inuu waajib yahay masalada labaadna waxay tahay atixiyaadka hore waajib ha noqday laakiin arkaanta salaada kuma jiro walihaada qofku hadduu ilaabo sidaasuu kaga dhacayaayo dee sujuudu sahwi unbuu la imanayaaye atixiyaadkii dib ugu noqon maayo haleelina maayo ka daba tegi maayo waa labadaa masalo wa can ibni mascuudi qaala wuxuu yihi ina muxamada salى اllahu alayh wasalam nebi maxamed qaala wuxuu yihi idaa qacadtu markaad fadhiisataan fii kuli rakcatayn laba ragcadoodba faquuluu dha ataxiyaatu lilaahi wاsalawaatu wاطayibaatu asalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat اllahi wbarakaatu asalaamu calayna wcalى cibaadi اllahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila اllah ashhadu ana muxamada cabduh warasuuluh uma intaa dabeed liyatakhayar ha doorto axadukum midkiin min adducaai ducadii ha ka doorto ducada xaggeeda ha ka doorto acjabahu ileyh ta ugu jecel yahay falyadcu bihi ha ku baryo rabahu caza wajala rawaahu axmedu wاnasaa'iyu waayo xadiidkan waxaa loo daliishaday atixiyaadku atixiyaadka hore inuu yahay waajib waana almadhabu cinda alxanaabila wakadalika waa sida xanafiyadu ay ku tegeen waana qowl limaami malik wa qowl lishaafici raximah اllah waana qowlka fuqahaau ahli اlxadiid ay ku tegeen waxaaba la odhan karaa jumhuurtu waxay ku tegeen atashahud اlawal inuu ka mid yahay waajibaat salaa haddii ogaan looga tago salaadu ay burayso haddiise sahwi looga tago arkaanta ka mid maaha oo in lagu soo celiyaa waajib maaha xadiidu cabdillahi ibnu buxayna ayaana u daliila saxiixeynka ku yaala nebigu calayhi salaatu salaam markuu ka sahwiyey sujuudu sahwi ayuunbuu ku kabaya dib uguma noqon oo ma soo celin atixiyaadkaas shaaficiyadu iyagu waa madhabkoodu wuxuu yahay tashahud lawal inuu sunayaasha salaada uu ka mid yahay oo haddii markaa laga tago camdan looga tago ogaan looga tago ama sahwan looga tago in sujuudu sahwi un lala imanayo waxaanay daliishadeen xadiidka cabdillaahi ibnu buxayna nabigu calayhi salaatu salaam markuu ka tegey kuma soo celin bay leeyihiin halka layska wadaarsan yahayna waxay tahay shaaficiyadu afcaashan salaada iyo aqwaasheeda waxay u qaybiyaanuun arkaan iyo sunan sunayaashii un bay markaa sii qaybiyaan oo ay u qaybiyaan sunan iyo hay-aad kuwa sujuudu sahwi lagu kabo iyo kuwa aan sujuudu sahwi aan lagu kabin laakiin inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku soo celin waayo waxay tusin kartaa unoo loo deliishan karaa inaan arkaanta ka mid ahayn laakiin looma deliishan karo inaan waajibaada ka mid ahayn oo dee xanaabiladoo kale waxay sugayaan afcaal iyo aqwaal salaada ka mida oon sunayaalna ahayn arkaanna ahayn oo waajibaada bimacnaa haddii ogaan looga tagana salaadu ay burayso haddii sahwan looga tagana in lagu soo celiya aanay waajibayn sidii arkaanta ee lagu kabi karo sujuudu sahw marka atixiyaadka horena kuwaasi ayay ku darayaan waxaa kaloo xadiidka laga faa'iideysanayaa mawaadic ducaa meelaha la ducaysanayo salaada ku jira inay ka mid tahay marka qofku atixiyaadka u dhameeyo laa shaka saliga nebiguna calayh salaatu wasalaam atixiyaadka ayuu raacaya iyo ducadaas inaanayn duca tawqiifi oo ducooyin gaara oo iyaga un lagu gaabsado ay waajib tahay inaanay jirin ee duca saxawna ay tahay qofki inuu ku ducaysto khayrka adduunya aakhire ilahi subxana watacala weydiisto can rifaacata ibni raaficin can inabiyi sala allahu calayh wasalama qaal idaa qumta markaad istaagto fii salaatika salaadada dhexda fakabir takbiiro uma qra dabeetana akhri maa tayasara wixii fududaada caleyka adiga kuu fududaaday min alqur'aani qur-aanka ka mida faida jalasta markaad fadhiisato fii wasati salaa salaada barhtankeeda salaaddii afartan ragcadood ahayd famaina xasil waftarish goglo fakhidaka lyusraa bowdadaada bidix uma tashahad dabeetana atixiyaadso rawaahu abu daawuud sanadkiisuna waa xasan waxaanu tilmaamayaa in takbiirat lixraam shuruuddeeda ay ka mid tahay an yaatiya biha qaa'iman salaaddu mar hadday faral tahay takbiirat lixraam shuruuddeeda waxaa ka mida isagoo taagan inuu la yimaado idaa qumta fii salaatika fakabir uma qra maa tayasara calayka min alqur'aanina qur'aankaasi inuu faatixada iyo axaadiida kale ayaa tilmaantay sida xadiidu cubaada ibni saamit laa salaata liman lam yaqra bifaatixati lkitaab qofkii aan faatixada garanahayna qur'aan kala yaqaanuun baa loo deliishan karaa inuu qur'aankaa kale kusii tukado inta uu faatixada ka baranayo waxaa kaloo xadiidku uu daliil u yahay baabkana uu ka khuseeyaa atixiyaadka hore inuu waajib yahay buu tilmaamaya wakadalika fadhiga loo fadhiisto oo fatmaina ay fi ljuluus horta waa inaad u fadhiisato fadhi aad ku xasisho fadhigaana noociisu wuxuu noqonayaa iftiraash oo lugta bidix buu qofku dhiganayaa oo ku dul fadhiisanayaa ta midigna waa nasbinaya waa taagaya uma tashahad wa amru bitashahudi amar nabigu alayh salatu salam atixiyaadka hore waa amray amarna waxaa asalo ah inuu waajibin faa'iideeyo tegista nebigu alayh salatu salaam mar uu sahwan uga tegey dabeetana waxa weeyaan uu sujuudu sahwi un ku kabayna inaanu rukun ahayn ba arrinkaasi uu daliilu yahay laakiin waajibnimadiisa mid meesha ka saaraya maaha waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa ana sunata alftiraashu fi ljuluusi litashahud اlawsat sunuhu inuu yahay atixiyaadka hore fadhigiisa in iftiraash laga dhigo oo lugta bidix lagu dul fadhiisto wa can cabdillaahi bni buxaynata ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaama waa kacay fii salaati duhri wacalayh xaal buu istaagay calayhi juluusun fadhi uu ku harhsan yahay oo atixiyaadkii horuu ka kacay falama atama markuu dhamaystiray salaatahu sajada waa sujuuday sajdatayni laba sujuudood waa sujuudu sahwigii atixiyaadkii uu ka tegay sujuudu sahwi unbuu ku kabay yukabiru waa takbiiranayay fii kuli sajdatin sujuud kaste wahuwa jaalisun isagoo fadhiya qabla an yusalima intaanu salaamo naqsan buu la yimi sujuuddaas wasajadaha waa sujuudeen sujuuda annaasu dadkii macahu nabiga alayh isalaatu salaam waa la sujuudeen makaana maa nasiya min aljuluusi wajacalaha wuxuu ka yeelay sujuudda makaana maa shay booskii nasiya uu ilaabay oo min aljuluusi fadhigii ah atixiyaadka uu fadhiisan lahaa halkaasuu ku buuxiyey rawaahu aljamaaca marka xadiidkan waxaa daliishada qolooyinka yidhi atixiyaadka hore waajib maaha waayo hadduu waajib yahay nebigu calayh isalaatu wasalaam sujuudu sahwi un kuma kabeen laakiin waxaanu nidhi hadduu rukun yahay baanu sujuudu sahwi ku kabeen laakiin waajib aan rukun ahayn baa jira marka waa waajib aan rukun ahayn bal xadiidkan waxaa la odhan karaa wuxuu daliil u yahay atixiyaadka hore inuu waajib yihi wa calayhi juluusun shawkaani wuxuu leeyay fiihi ishcaar bilwujuub xayثu qaala wacalayhi juluus xadiidkan wuxuuna dareensiinayaa atixiyaadka hore inuu waajib yahay waayo muxuu yihi calayhi juluus iyadoo fadhi lagu leeyahay sooma iyada oo uu marayo xaalad uu fadhi ku waajibay alayhi juluusun marka waxaa loo deliishan karaa xadiidkan cabdillahi ibn buxayna tashahudka hore inuu yahay waajib inuu yahay sujuud sahwi mashruucnimadeedii laba sujuudood inay tahay buu xadiidku daliilu yahay iyo in takbiirat lintiqaal lala imanayo labada sujuudood inta udhaxaysa iyo marka laga soo toosayaba iyo marka lagu sii socdaba baabu sifati اljuluusi fadhigii sifadiisi uu u baab yahay fi tashahudi atixiyaadka dhexdiisa la fadhiisanaya iyo wa beyna sajdatayni labada sujuudood inta udhaxaysa wamaa jaa wixii kusoo arooray fi tawaruki sindhigashada sinta in lagu fadhiisto iyo waliqcaai iqcaaga oo ah isaguna laba nooc oo ah in cirbaha lagu fadhiisto inta labada gomadood la taago kaas waa nooc iqcaaga ka mid ah nooc kale waxaa jira markaa la diiday oo ah inuu labada sal dhulka dhigo jilbahana uu taago gacmahana dhinacyada uu dhigto waa ka daayeerku qaabka u fadhiisto kale ah waa yahay baabkan wuxuu ku saabsan yahay atixiyaadka see loo fadhiisanaya ka hor iyo ka dambaba isku daro fadhiga labada sujuud udhexeeyana see loo fadhiisanaya can waa'il ibni xujrin anahu ra'a wuxuu arkay annabiya sala allahu alayh wasalam yusalii isagoo tukanaya fasajada nebigu waa sujuuday uma qacda dabeetana waa fadhiista faftarasha wuxuu gogladay rijlahu lyusraa lugtiisa bidix buu ku fadhiistay rawaahu axmed wa abu daawuud wanasaa-iy wa fii lafdi lisaciid lisaciid bni mansuurin qaala wuxuu uhi sallaytu waan tukaday khalfa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi baan ku daba tukaday falama qacda markuu fadhiistay wa tashahada waa tixiyaadsaday farasha waa goglay qadamahu lyusraa lugtiisa bidix cala alardi dhulka dushiisuu goglay wa jalasa calayha deetana wuu ku fadhiistay waana xadiid saxiixa wa can rifaacata bni raaficin ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaala wuxu uhi ili caraabiy wuxuu ku ninkii reer miyigaa ee salaadda uu baraayey idaa sajadta markaad sujuuddo famakin lisujuudika sujuudaada qabadsii dhulka faida jalasta markaad fadhiisato fajlis fadhiiso calaa rijlika lyusra lugtaada bidix ku fadhiiso rawaahu axmedu imaamu axmed ayaa wariyey waayo qaabka loo fadhiisanayo xadiidkan waxaa daliishaday qolooyinka yidhi iftiraash baa la sameynaya fi tashahud اlأwal wاthaani labadaba lugtaa bidix ayuun baa lagu fadhiisanaya waana abu xaniifiya say qabaan asxaabu الra'y waxay leeyihin nabigu alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi faida jalasta fajlis calaa rijlika lyusra marka mana kala qaadin rasuulku atixiyaadkii hore iyo atixiyaadkii dambe فلما قعd وتشhهد فرش قdمه اليسرى على الأرض وجلس عليها صحاaبigu markuu saلaadii نبiga عليه الصلاة وسلام sifeynayay wuxuu sheegay un markuu اتحyaaدka u fadhiistay inuu lugta bidx ku fadhiistay اتحyaaدka hor iyo kii dambe iyo fadhigii labada sujood udhexeeyey intii midnaba ma kala qaadin الimaم الشhاaفiعي madhaبkiisu waa macruuf kadalika malikna halkan waa la mid iyo تwrك المصلي في التشhهد الأخير اتحyaaدka dambe atixiyaadka hore iftiraashka la sameynaya axaadiida waxay ku xambaareen tashahud alawal atixiyaadka hore atixiyaadka dambe ama atixiyaadka salaada u dambeeya mid aha ka horeeya ama yaanu ka dambeyn wakulu tashahudin yacqubuhu salaam ama atixiyaada ka horeeyo sida salaadii saddexda ragcadood ama afarta ama atixiyaad yaanu ka dambeyn sida salaadii subaxe mar haddii salaama naqsi uu atixiyaadka ku xigo fadhigiisu tawaruk buu noqonayaa bay yidhahdeen macnaa wuxuu noqonayaa inuu sinta bidix uu ku fadhiistay lugta aanu ku fadhiisan qoladan yidhi iftiraashun baa la sameynaya warkoodu ma saxsana waayo dee atixiyaadka dambe nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sameeyey tawaruk oo sintaa bidix uu ku fadhiistay baa xadiidu abi xumayd isaacidi ku cad oo sifaynaya salaaddii nebiga calayh isalaatu wasalaam waana inoo soo socdaa xadiid abi xumayd isaacidiina wuu kala qaaday faida jalasa fi rakcatayni jalasa calى rijli yusra wanasaba اlyumna faida jalasa fi rakcati اakhiira qadama rijlahu اlyusra wanasaba اlأkhra waqacada calى maqcadati wasariixu ku cadi ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen iftiraashka waa la samayn karaa atixiyaadka hore iyo atixiyaadka dambeba tawaruga ayuunbuu ka dambe la gaari yahay atixiyaadka dambe uu la gaari yahay laakiin axaadiian ilaaqday iftiraashka iyadoona atixiyaad hore iyo ka dambe toona ku xidhin taasi horta iyagu deliishanayaane xadiia waxaa la odhan karaa waa mulaq oo xaqaydaya xadiiu abi xumayd isaacidi oo tilmaamay ana aliftiraaشha khaasu bالtashahud اlأwal watawaruka khaasu bالtashahud اlakhiir waa salaadu haddii ay leedahay laba tashahud waa sidaasa sawaabka ee xadiid abi xumeyd uu caddeeyey atixiyaadka hore fadhigiisu iftiraash inuu yahay axaadiian mulaqaana atashahud alawal baa lagu xambaaraya xadiidu abi xumeyd baa fasiraya oo inoo soo socda atixiyaadka dambena fadhigiisu waa atawaruk oo salkaa bidix baa qofku waxa weyaan uu ku fadhiisanaya waana sunna un kayfamaa jalasa salaaddu way ansaxaysa waxaa laga hadlayaa warkan uu ku saabsan yahay un sideebaa sunno ah qadiyadda ku saabsan haddii salaaddu al atixiyaad ay leedahay waynu sheegnay imaamu shaafici raximah allahu tacala iyo maalik inay leeyihiin atixiyaadka mar haddii salaamo naqsi ka dambeeyo waa tawaruk atixiyaad horebay atixiyaad kaleba yaanu ka horeynay atixiyaadkaa salaada u dambeeya tawaruk la sameynaya imaamu axmed wuxuu leeyahay maya waa salaada laba atixiyaad leh ayaa ka horena iftiraash la sameynaya lugta bidix lagu fadhiisanaya ka dambena la sameynayaa tawaruk haddii salaaddu waxa weeyaan tashahud qura ay leedahayna tawaruk ayuunbaa la sameynayaa waana sida aynu rajaxno sidaasi waayo axaadiidu waxay tilmaamaysaa cumuuman fadhiga nebigu fi salaa inuu ahaa iftiraash waxaa laga soo reebay ee quri waa maxay waxa weeyaan waxa qura ee laga soo reebay waa atixiyaadka dambe ayaa laga soo reebay ama atixiyaada ka horeeyaba ayaanu ka dambeyn isaga waa tawaruk fadhigiisu sintaa lagu fadhiisanaya an abi xumaydin anahu qaala wuxuu yihi wahuwa xaaluwa isagu fii nafarin koox u dhex fadhiyo kooxdaasoo min asxaabi rasuuli illaahi ka mid a kuntu waxaana axfadakum kiina idinku xifdi badan lisalaati rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam ra-aytu waan arkay idaa kabara isagoo markuu takbiirto jacala yadey gacmihiisa ka yeelaya xidaa mankibayhi labadiisa garab la simankooda gacmuu kor u qaadaya weeye markuu takbiiratulixraam la yimaado waidaa rakaca markuu rukuucana amkana waa qabadsiinaya yadey labadiisa gacmood min rukbatey labadiisa jilib uma hasara dahrahu dhabarkiisa ayuu ayuu toosinayey faidaa rafaca rasahu madaxiisa markuu kasoo qaado rukuucda istawa wuu ekaan jiray xataa yacuuda ilaa uu ku noqdo kulu fiqaarin laf kasta ay ku noqoto kulu faqaarin laf kasta ilaa ay ku noqoto yanaa makaanhu meeshiisa waa ictidaalka ictidaalku waa kaa waa in rukuucdii kasoo wada tooso oo lafihii dhabarka mid waliba halkeedii ay fadhiisato faidaa sajada markuu sujuuda wadaca waa dhigaya dee labadiisa gacmood keyra muftarishin isagoon dhulka gog lahayn walaa qaabidihimaa oo aan soono laabahayn wastaqbala waa qaabilaya biaطraafi asaabici rijlayhi labadiisa lugood farahooda darafyadooda oo halka cidiyu kaga yaalaana alqiblata qibladuu ku qaabilayu ujeedinayay faidaa jalasa markuu fadhiisto fi rakcatayni labada ragcadood atixiyaadkooda markuu u fadhiisto jalasa waa fadhiisanayay calaa rijli yusra lugtiisa bidixuu ku fadhiisanaya wanasaba alyumna tamidigna waa taagayay faidaa jalasa markuu fadhiisto fi rakcati alakhiira ragcadda u dambeysa qadama waa hormarin jiray rijlahu lyusra oo bimacnaa lugtiisa bidix wuxuu u hormarin jiray xagga lugta midig uu ka hoos saari jiray amaba se uu ka dhex saari jiray sida riwaayaadka qaarkood ay tilmaamayaan wanasaba waa taagi jiray alukhraata kale waqacada waa fadhiisan jiray calaa maqcadati salkiisa bidixu ku fadhiisan jiray tawarugu waa kaas waa aljuluusu calaa almaqcada oo cala alwarik alaysar rawaahu الbukhaari waqad sabaqa ligayri bilafdi absata min hada marka xadiidkan wuxuu daliil u yahay salaadii laba atixiyaad leh atixiyaadka hore inuu iftiraash samaynayo ka dambena tawaruk inuu samaynayo waxaanu fasirayaa axaadiida markaa tilmaantay fadhiga nebigu inuu ahaa iftiraashon oo in atixiyaadka hore axaadiida looga jeedo caddaynaya oo waa muqayad xadiidkan axaadiida horena waa waa mulaq وعن عائشة قالت waxay tihi kاna رasuuل اللahi sلى الله عليه وسلم rasuulka ilah waxa yftatixu الصلاة salaada mid ku bilaaba bالتakبيiri والقراءaةa qراءadana bالxamd للahi رab العaalamiن wuu ku bilaabi jiray wa kaana wuxuu ahaa إidaa rakaca markuu rukuco lam yarfac ra'sahu madaxiisa kor uma taagi jirin walam yusawibhu hoosna uma dhigi jirin wa kaana wuxua beyna dalika labadaa mid udhexeeya madaxiisa iyo dhabarkiisaa sinaan jiray waa rukuucda kaamilkaa sidaas rukuucda dhamayska tiran weeye wa kaana wuxua idaa rafca ra'sahu madaxiisa maruu kor uga soo qaaday min arukuuci oo rukuucda maruu kasoo tooso lam ysjud ma sujuudi jirin xataa yastawi ilaa uu ekaado qaaiman xaala uu taagan yahay ilaa uu ictidaalo oo qiyaam dhammaystiran uu galo rukuucda dabadeed weliba qiyaamkaasi uu ku xasilo wa idaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor uga soo qaaday min asujuudi lam yasjud ma sujuudi jirin xataa yastawi ilaa uu ekaado jaalisan xaalo uu fadhiyo waa fadhigii udhexeeyey labada sujuudood wa kaana waxaa yaquulu mid yidhaahdaa fi kuli rakcatayni laba ragcadoodoo kaste ataxiyata atixiyaad baa ahaaday taasina waxay daliilu tahay atixiyaadka hore inuu yahay waajib oo markuu laba ragcadood qofku tukadaba atixiyaad laga rabo wa kaana waxa yafrishu mid gogla rijlahu lyusraa lugtiisa bidix wayansibu oo taaga rijlahu lyumnaa lugtiisa bidig marka may kala qaadqaadin caaisha atixiyaadka hore atixiyaadka dambe iyo fadhigii labada sujuud udhexeeyey walihaada waxaa deliishaday culimada yihi intaba iftiraash baa la samayn karaa xataa atixiyaadka dambe weliba waxay yidhaahdeen muطlaqan laguma xambaari karo laguma fasiri karo xadiidka abi xumeyda atixiyaadka hore atixiyaadka dambe kala qaaday waayo saxaabiyadu iyo saxaabada kale la midkaayba axaadiidtooda ayna soo martay salaaddii nebigay sifeynayeen caleyh isalaatu wasalaam salaaddii nebiga mar hadday sifeynayana taas waxay keensanaysaa de inay tafsiilkaasi haddii uu mar walba nebigu uu samayn jiray in waxa weeyaan ay sheegaan oo aanay ka tegin salaaddii nebiga in ilaaqun lagu sifeeyo iyadoo taqyiiduu jiro sax ma noqonaysa bay idhahdeen marka haddii la yidhaahdo labada atixiyaadba iftiraash waa la samayn karaa wax dhiba ma leh iyadoo arrinkaa la xujaysanayo haddii la yidhahdo mulaqa muqeydka lagu xambaarayana dhib ma laha arinkuna kulluhu yaduuru calaa hay-a min hay-aati salaa oo sunno ah wa kaana yanhaa wuxua mid diida can caqibi shayطaan waa jamcu cuqba kambadhuursiga shaydaanka ayuu diidi jiray kaana waxaa yanhaa mid nahiyo diida an yaftarish rajulu ninku inuu goglado diraacahi labadiisa dhudhun markuu sujuudsanya labadiisa dhudhun inuu goglo iftiraasha sabci iftiraashan goglasho oo kaftiraashi sabci ah dugaaga goglashadiisa oo kale oo libaaxa iyo aygii oo kuwa saa udhiga dhudhumadooda kaana waxaa yakhtimu salaad salaada mid ku gebagabeeya bitasliim salaama naqsi rawahu axmed wa muslimu wa abu daawuud xadiidkan axaadiidii hore ayuu la mid yahaye tilmaantay fadhiga nebigu iftiraashun inuu ahaa marka waa tilmaanay ahlucilmiga badankoodu inay yidhaahdeen waa mutlaqo axaadiida fadhiga atixiyaadka hore iyo ka dambe kala qaadaysa ayaa fasiraysa wa can abi hurayrata qaala wuxu uhi nahaana waa naga nahiyey rasuulu llahi sala allahu alay wasalam can halaadin saddex arrimood can nuqratin ka nuqrati diiki foorasasho foorasashada diiga oo kale ah wa iqcaain kambudhuursasho ka iqaaci ilkelbi ayga kambadhuursashadiisa oo kale ah kambadhuursiga ayga oo kale ah waltifaatin daymood kaltifaati thaclabi dacawada daymoodkeeda oo kale ah rawaahu axmed waana xadiid saxiixa bishawaahidii buu saxiix ku yahay marka nuqura ka nuqrati diik waxaa looga jeeda tarku طumaniina wa takhfiif الsujuud diigu de markuu biyaha cabayo si deg dega ayuu waxa weeyaan minqaarkiisa uu u geliyaa biyaha deetna markii uu kasoo qaada dee afkiisa wax badanba qaadahayn marka qofkii haddii uu sujuuddii dedeji dedejiyo oo uu ku xasili waayo dee diiggaasu waa ekaanaya taa waa la diiday oo macnaheedu waxa weeye umaaniinadii aan laga tegin ee umaaniinadii ha lala yimaado sujuudda dhexdeeda iqcaaka iqcaai ilkalbina kole waa la isku khilaafay iqcaaga markaa la diiday ka uu yahay sida saxdaana waa inuu qofku labadiisa sal saan u fadhiyo dee inuu fadhiisto oo gacmahana dhinaca waxa weeyaan u dhigto yadaca yaday cala alard kaasaa la dhahdaa iqcaaka iqcaa ilkalb sidaa in loo fadhiisto lama ogola salaada dhexdeedii aliltifaatna isna lama ogola haddaanay xaaj iyo baahi aanay keenin waxaa nebigu ku magacaabay ikhtilaas ikhtilaasu shayطaan bisalaati اlcabd baabu dikri baabu dikri tashahud ibni mascuudi wagayrihi atixiyaadkii ibnu mascuud uu nebiga calayh salaatu salaam ka wariyey sheegistiisu u baab yahay iyo atixiyaadyo kale oo saxaabo kale laga soo wariyey oo markaa saxaabadu siiqooyin ama qaabab kala duwan nebigu inuu u atixiyaadsaday bay sheegeen walihaada la dhaha tashahud ibnu mascuud iyo tashahud tashahud ibnu cabaas iyo tashahud cumar iyo la yidhahdaa can ibni mascuudi qaala wuxuu uhi calamanii waa i baray rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam atashahuda atixiyaadka kafii xaalo kafkaygu beyna kafey labadiisa kaf uu ku dhex jiro kamaa yucalimuni su ii baro suurata suuraddii min alqur'aani xaalo qur-aanka ay ka mid tahay wuxuu i baray an aquula ataxiyaatu lilah ataxiyaat waa atacdiimaat weyneyn oo dhami lilahi bay usugnaatay wsalawaatuna lilahi bay usugnaatay salaad oo dhan faral iyo sunaba ilah ba xaq u leh wاطayibaat wax wanaagsan oo dhan oo magaca oo sifa ah oo ah waxa weeyaan camal in allaha طayib laa yaqbl ila طayiba lilahi ba usugnaaday aلsalaamu عalayka ayuha الnabiy wraxmat اllahi wbarakaatu aلsalaamu عalayna وعalى cibaadi اllahi الصاalixiin ashhadu an laa ilaha ilا اllah وashhadu ana muxamada cabdu wrasuul rawahu اljamaca wfii lafظi ana الnabiya slى اllahu عalيه waslama qaala wuxuu yihi ida qacda markuu fadhiisto axadukum midkiin fi الsalaati falyaqul ha yidhahda ataxiyaatu lilahi wadakarahu wa fiihi cinda qowlihi wacalى cibaadi اllahi الصaalixiin markuu intaa sheegay wuxuu yihi fainakum idinku idaa facaltum markaad samaysaan dalika arinkaa arinkee arinka ah wacalى cibaadi اllahi الصaalixiin sida aad tidhaahdaan markaad tidhaahdaan wacalى cibaadi اllahi الصaalixiin faqad salamtum waxaad salaamteen calى kuli cabdin addoon kasta oo lilaahi ilaahay u sugan oo saalixun wanaagsan oo fi samaai xagga sare jooga iyo walardi dhulka mid joogaba wa fii aakhirihi markaa taa waxaa loo deliishaday idaafada macrifo wax loo idaafeeyo iyo ataxliyatu ama alism اlmuxala bilalif wاllaam inay cumuum faa'iideeyaan muu odhan qofku wacalaa kulli wacalaa cibaadi illahi saalixiin wacalaa jamiic cibaadi illahi saalixiin muu odhan waxa meesha ku jira waa maxay waa wa waxa weeyaan idaafada alcibaad loo idaafeeyey allah wayse macrifaa iyo sifaynta lagu sifeeyey addoomahaasi asaalixiin inay yihiin oo alif iyo laam la geliyey marka siyaq ulcumuum labadaasiba inay ka mid yihiin ayaa xadiidka loo deliishaday waana masale usuuliya wa fii aakhirihi uma intaa dabadeed markuu atixiyaadka dhameeyo takhayar waa dooranaya min almasalati ducadii xaggeed wuxuu ka dooran maasha wuxuu doono itafaqu calayh wali axmed min xadiidi abi cubaydata can cabdillaahi abi cubayda ibn cabdillahi bn mascuud weeye waa inankii cabdillahi bn mascuud qaala wuxuu yihi calamahu wuu baray rasuulu اllahi salى اllahu alيه wasalam atashahuda wa amara wuxuu amray an yucalimahu الnaas dadka inuu baro ataxiyaatu lilahi wadakarahu marka waa daciif riwaayadani riwaayadan axmed waayo cabdiraxmaan اljazari ayaa sanada ku jiro sayi lxifdiga waa talabaadii abu cubayda lam yasmac min abiihi abu cubayda abihi cabdillahi bn mascuud kama maqal qaal التirmidiyu xadiiث بن mascuudi aصxu xadiiثin wey xadiidka ugu saxiixnimo badan ee fi tashahuda atixyaadka kusoo arooray walcamaluna calayhi isaguu ku dareeray cinda akari ahli اcilmi min الصaxaabaةi wالtaabiciin marka xadiidkan tashahuda ku jiraa waa tashahudu ibni mascuudi baa la yidhaahdaa waxyaabaha atixyaadyada kale uu dheer yahayna waa jirta awala waxaa kamid a anahu fi صaxiixayn iyadada kale bukhaariyo muslim werintooda iskuma waafaqin waxaa kaloo atixyaadada kale uu dheer yahay inuu tilmaamay inuu nebigu calayh salaatu wasalaam si khaasa atixiyaadkan u baray waliba uhi kamaa yucallimunii asuurata min alqur'aan siduu ii baro suuradda qur-aanka ka mida wlihaadaba ay ahlucilmiga qaarkood rajaxeen laakiin sida sawaabki waxay tahay kulu tashahud oo nabiga calayh salatu salaam ka soo arooray waa lagu atixiyaadsanaya sida sida wanaagsanina waa waa tanwiica inaan mid la laazimin marba mid lagu atixiyaadsano ashaafici isaga waynu garanaynaa tashahudka ibn mascuud bu isagu doortay ee ziyaada ku jirta buu hi almubaarakaatu oo kanaan ku jirin tashahudka ibn cabaas nacam ayuu shaafici doortay oo wuxuu leeyay ziyaada ku jirta kan ibn mascuud aan ku jirin halka ataxiyaatu lilaahi kani uu ka yahay ataxiyaatu almubaarakaatu ayaa xadiidka ibn cabaas ku jirta waay وعن بن cabاsi qاal wuxuu hi kana rasuul الlahi slى الlه عليه wasلم rasuulka ilaah wuxuu ahaa yucalimuna midna bara atashawda kama yucalimuna suu noo bara suura suuradda min الqur'aani xaalo suuradaasi quraanka ay ka mid tahay fakana waxa yaqulu mid yihahda ataxiyaaت almubaarakaatu wlmubaarakaatu waa caطfu min غayri caaطif xarfu caطfigii baa laga jaray meesha waana mid luqada carbeed ku banaan ataxiyaaةu almubaarakaatu e wlmubaarakaatu yani alumuur alatii yakuru khayruha baa almubaarakaat looga jeeda arrimaha khayrkooda uu badan yahay iyo asalawaatu aayibaatu lilahi asalaamu calayka ayuha nabiy wraxmat اllahi wbarakaatu asalaamu calayna wcalى cibaadi اllahi الصaalixiin ashhadu an laa ilah ila ashhadu ana muxameda rasuul اlah rawahu muslim waabu daawuda bihada lafd wrawahu tirmidiy wasaxaxahu kadalika lakinahu hase yeeshee dakara asalaama salaamtuu sheegay munakaran xaalo ay tahay mid la nakireeyo salaamu calayka ayuha nabiy raxmat اllahi barakaatu salaamu calayna alifkiiyo laamta iyadoo laga jaray rawa bnu maaja ka muslimi lakinahu qaal ashhadu ana muxameda cabduhu warasuuluhu halkaa cabduhu buu raaciyey warawahu shaaficiy waaxmed bitankiiri salaam waqaala fiih ana muxameda walam yadkura ashhadu wlbaaqina waa ka muslim waa kariwaayati muslim warawahu axmed min ariiqin aakhara kadalika lakin bitacriif salaam rawahu nasaa'iyu ka muslim lakinahu nakara salaama waqaal waashhadu ana muxameda cabduhu warasuuluhu marka waa la nakirayn karaa salaamta wax dhibaatiyi kuma jirto baabun fi ana tashahuda marka waa tashahudkii ibn cabaas kanina waana kaanu hi shaafici baa doortay ziyaada ku jirta awgeed laakiin sida saxdii waxay tahay in mid walba lagu tashahudi karo taa iyada waaba laisku waafaqsan yahay afdalkuun baa laga hadlaya iyo in la tanwiiciyo marba mid lagu atixiyaadsado baabun fi ana tashahuda wuxuu u baab yahay in atixiyaadku fi salaad salaada dhexdeeda xaalo uu dhaco fardun faral uu yahay yani tashahud oo dhami ka hor iyo ka dambaba can ibni mascuudin qaala kunaa naquulu waxaan odhan jirnay qabla an yufrada calayna tashahud intaan atixiyaadkana lagu faral yeelin asalaamu calى اllahi asalaamu calى jibriila wmikaaila baan odhan jirna faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه waslm laa taqulu haakada saa odhanna walakin quluu dhaha ataxiyaatu lilah وذكره رواه الدار قطني وقال إسناده صحيح marka jumlada qabla an yufrad calayna tashahud waa daciif sida dersiga minhaajka wayna ku sheegnay oo ziyaada shaada ibn cabdilbar wuxuu sheegaa inuu ibnu cuyeyne la keliyooday jamaaca kabiira min xufaad alxadiith oo xadiidka wariyay lam yadkuru hadi ziyaada ziyaada qabla an yufrad calayna tashahud bay sheegin walihada shuduuduha waadixun jida inay tahay riwaaya shaada oo iqa uu iqaadkii kale ku khilaafay werinteeda aad bay u muuqataa laakiin ataxiyaadka faralnimadiisa dee amar kuba daliil buu u yahay walaakin quuluu ataxiyaatu nabigu wuxuu amray ataxiyaadka in la dha ataxiyaadka horiyo ka dambe labadubana waa waajib وعن عمر بن الخطاب قال لا تجزي قدي ميس صلاة صلاة إلا بتشهد تحيات إلا لا يمادم يعني رواه سعيد في سننه والبخاري في تاريخه baabu ishaarati tilmaamistii buu u baab yahay bisabaabati murdisada lagu ishaaro ay fi tashahudi buu ujeedaa wa sifati wadcilyadayn iyo labada gacmood qaabka loo dhigaya marka la atixyaadsanayo waa laba masalo in sabaabada fartaa in la lagu ishaaro oo masalada koobaad masalada labaadna gacmii halkee buu dhigaya markuu atixyaadsanayo عن wائل بن xجri أنه qاaل wuxuu hi في صفة صلاة رasuuل الlahi slى الlaه عليه وsلم rasuulka ilah salaadiisa markuu sifaynayey ثuma qacda waa fadhiisto fاftarasha wuxuu gogladay rijlah اليusrى وadaca waa dhigay kafah اليusrاna kafkiisii bidixna calىa fakidihi buu dhigay bowdadiisa iyo warukbatihi jilibkiisa alىa fakidihi bowdadiisa iyo warukbatihi jilibkiisa dushooda alyusrى ee bidix markaa gacantu waa dheer tahay jilibka ilaa bowdada wajacala wuxuu ka yeelay xadda mirfiqihi اlayman suxulkiisa midig xadkiisa xadku waa kaa saa macana ugumu ballaadhin oo saa umu dhigine xadku waa kaa calaa fakidii bowdadiisu duldhiga alyumna ee midig uma qabada wuxuu qabtay thintayni laba min asaabici fariisa ka mid oo faryarada iyo faadumada labadaasuu laabay waxallaqa xalqatan oo inta kalena xalqad buu ku sameeyey yana tan iyadou ishaaraye labadanna xalqad buu ku sameeyey uma rafaca waa taagay usbuucahu waa murdisadii fara'aytuhu waan arkay yuxarikuhaa isagoo dhaqdhaqaajinayo yadcuu biha ku ducaysanaya ka labadan iyaga caadi buu halkan ugu laabay labadanna wuu taxliiqiyey wuxuu ku sameeyey waxa weeyaan si garaanto kale ka dhigay tanna wuu taagay aanu dhaqdhaqaajinin rawahu axmed wanasaayi wa abu daawuud marka taxriigu isagu ma ansixin oo waa ziyaada uu sheegay zaa'id ibnu qudaama saddex iyo toban aimat lxadiid ka mid a baana ku khilaafay marka taxriigu waa shaad riwaayaadka taxriiga diidaya laftooduna waa shaad waxaan jeeda waa daciif sida xadiidka cabdillahi ibnu zubayr oo kale walaa lam yuarika walaa yuxarikuha xadiidka asalkiisu muslim baabu ku jiraayo ishaaradun buu tilmaamay kaana yushiiru bisabaaba taxriig diidista ama dhaqdhaqaajin diidinta ma sheegin laakiin wax taxriiga ku sugnaaday baan jirinba marka dee alasl waa cadamu ficli fi salaa mar haddii wax sugaya aanu jirin waa inaan la samayn salaada dhexdeeda marka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa in marka uu atixiyaadsanayo inuu gacmihiisa markaa bowdada iyo jilibka uu saarayo midba mideeda inuu saarayo waxaa kaloo tilmaamaya kayfiyad markaa kamida kayfiyadaha faraha gacanta midig laga yeelayo kuwan iyaga waa la bastinaya siwadaasa loo kala bixinaya axaadiida dambe aynu ku arki doono laakiin kuwan dhowr kayfiyado badan baa kusoo arooray tani waa ka mid in labadaa la laabo labadana la taxliiqiyo taana waxa weeyaan la taago kayfiyaad kalena waa inoo iman doonaan wallahu aclam وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا waayo labada gacmood ma laabtaa lagu celinaya marka rukuucda laga soo tooso maya wax daliilo oo tilmaamaya taasi ma jirto waa la sii daynaya asalku waa sii deynta qofku markuu taagay ina gacmihuu sii daysan yihiin kamiisku ma suno qofka laga abaalmarinayaaba maya suno maaha kamiisku nabigu alayh isalaatu wasalaam kamiiska wuxuu uxidhay siduu uxihan jiray macawsta kaana yalbas lkamiis kaana yatazir caadata qowmihi buu ahaa dharkii qoomkiisa marka nebigu alayh isalaatu wasalaam inuu xidhay xaggaa sunno ku noq ka noqon maayo nebigu alayh isalaatu wasalaam xidhashadiisu caaday ku dhisnay kuma dhisnayn waxa weeyaan cibaadanimo laakiin shagi kuma jiro marka la eego curfu naas dadku dharka inay kala leeyihiin marka qamiisku wuxuu noqday libaas alculamaa wa alabat alcilm dharka culimada iyo alabat lcilmiga ayuu noqday marka xaggaasu wanaagga ka wataa oo dee ay ka habboon tahay culimada iyo alabatulcilmiguba inay xidhaan iminka dadku hadday arkaan nin caalima ama sheekha shaad iyo surwaal xidhay yastaqribuun dadka maxaa marka khudbadda la jeedinayo maxaa loo xidhaa khamiiska nin weli shaad iyo surwaal ku khudbaday inaad jumca mid aragta limaada kadalika muxaadaraadka iyo duruusta iyo naadiran ay dadka qaarkood ka dhacday arrinkaa macruuf ku noqday lakiin xataa kaan xidhan maalintaa khamiis buu raadinaya war muxaadara laygu soo qoraya khamiiskana ma xidhay khamiis ii raadiya buu odhanaya marka dhar culimo ayuu noqday iyo dhar alabatu cilmi ayuu noqday allahu aclam